waa zakadu waajib way muslimiintana ku dhex jira mid muslimiinta ku dhex jira zaka inay waajib toosina xaaraam tahay waxaas waxa way si khasbiyu iskaga ogaana waxyaalahaas hadduu inkiro gaalnimaa lagu xisaabina waa ku kufrina waxaa loo wax ka qarsoomi kara dadka maaha wax kale waxyaalaha kaleo axkaamta iyagana qofka walba inuu bartaa waajib ku ah waxyaala waxaa jira nin wax akhrisanahayo intaas ku dhex jira ka qarsoomahay cudurdaar buu jahliga ku helay marka ninkii muslimiinta ku dhex jiray baa layidhi nin kusoo koray dhul gaalo aan waxba ka warqabin oo maanta soo islaamay hadduu yidhaha hebel iyo hebel aniga inay waajib yihiin ma ogo waa laga rumaysana maxaa yeele waa u dhigan yahay si uusan waxba u ogaan oo waajibaad uusan u kala ogaan waa hadda ka bacdaa la barahayaayo lagu kufri xugminma marka hadduu muslimiinta kusoo dhex garo yidhaha salaadda ugu waajib maahan kafar wa qutila bikufri gaalnimaana loo dilaya ninkaas waxaa leeyahay waa gaaloobay ma aha aqoon dara kama ahe waxa weye waa diidow marka salaada ninkii diida oo waajib maahan yidhaahda kufrigiisu banaankaasu iska yaalayo ikhtilaafu ma gela waman taraka salaata salaada midka ka taga tahaawunan sahlasho waa waxoogaa waa iska sahladeeyo waa waa fududaystayoo fududaysigaas markuu daalan yahay iyo markuu caajizan yahay waa iska iska dhaaf takaasul baa ku jira maca ictiqaadi wujuubaha inay waajib tahayse waa caqiidaysan yahay inay waajib tahay waa caqiidaysan yahay laakiin waa ka ka wehsadayo xataa kharaja waktuhaa waktigeedii ilaa uu baxay oo wadaaqa uu soo cariiriyoomay waqtu daruuratihaa daruuradeedii waktigeedii lam yukafar laguma kufri xugmina waqti daruura wuxuu ka wadaa salaadaha laba salaadood la ysku jamciyo hadday waqti duhur tahoo kale oo salaad duhur ay tahay salaada casrku waxay u tahay waqti daruura ilaa waqtulcasri hadduu ka bixiyo la kufrisiin mahayo bal yudrabu cunuquhu luquntaa lagu dhifana luquntaa laga jarahayaa meeshaas marka wuxuu leeyahay salaadba haddii ay tahay maalan duhur oo kale ilaa casirka uu ka baxo waa loo sii kaadinay marka hadda ninkaasi awal waa iska tukan jiray maantay salaadii cishaha soo gashay maanta oo dhan uu shaqo ku jiray salaadii caawa cishaha waa ka tegay ilaa waagi u baryey uu meesha iska jiifay marka imaamkii wuxuu leeyahy tuko hadduu tukan waayo markaas waa dilay laakiin waxaa ku jira xoogaa oon fursad la siiyo la yidhaahdo bal toobaha laga dalbo oo ninkaani inuu toobad keeno bal halaga dalbo oo fursad noocaasa la siiyo laakiin ninkaasi wuxuu mutay in la dilo ayuu muta waa halkaas salaadahu waktigeedii uu ka baxshay buu dilkaa ku mudana bal yudrabu cunuquhu luquntaa lagu dhifanahayaayo wayuqasalu waa la dhaqahayaayo wayusallaa caleyhi waa lagu tukanahayaayo wayudfanu waa la duugahayaa fii maqaabiri lmuslimiina muslimiinta qabridooda macnaha ninkaa salaada ka tegay dilka loo dilay oo aan diidin xad weeye ma aha kufri waa kolleyba sidaas culimo badan baa ku tagtay qeyb kalena waxa weye hadduu salaadba ka tagaba inuu kufrina ayay ku tagtay oo axaadiidtii sida ay u muuqato bayn alkufri bayn almari walkufri washirki tarku salaa xadiidkaas oo kale marka waxay yidhahdeen hadduu ka tagaba waa kufrina ikhtilaafkaasi marka ikhtilaaf oo jiro weeye kolleyba nusuus nin walba siduu u fahmayna ku xiran oo yowm alqiyaama waxaa la keenayaa nin oo uusan ku jirin ninkii wasnu shaciira ay ku jirto oo min aliimaan naartaa laga soo bixiy xadiidkaasoo kale markii aa fiirisay wuxuu kuu soo saarahayaa ninkaasi nin aan weliba tukanba inuu noqon karo xadiidkan kufriga iyo shirkiga shirkiga iyo ninka waxaa udhexeeya tarku salaadna wuxuu tusinaya inuu kufrinahay marka nusuustaasaa dadkii kala jiidatay oo ninba uu si u fahmay meeshaas marka kufriga degdegtiisa waxaa ka fiican qofka shayga culayskiisa in la baro saasaa uga sii run walaa yucdaru axadun axad looma cudro fi takhiiri salaad inuu dib dhigo ilaa naa'iman kii hurday maahane aw naasiyan mid halmaansan maahane aw man akhara mid dib dhigay لأل- لأجل الجمع جمع dartiis في safari safarka saddexdaasaa salaad inay dib u dhigaan loo ogol yahay buu hurduu ku tegey hurdadaas uu ku tegey ee, waxba kama warqaba ninkaas intuu hurdada ku jiro laakiin lama rabo inuu hurdada ku tago inuu asagu sabab u noqdo caawa oo dhan intuu ee, filin iyo wax fiirinahayo markii salaadu soo dhowdahay uu seexdo sabab buu u noqday inuu hurdada ku tago ninkaas ninkii halmaamay waxbaa mashquuliyey maskaxdiisiiba waa ka baxday halmaankaasna wax insaanku iska karo ma ah jamac oo liajli safarna waxa weye shay loo jideeyey oo salaadii duhurka inuu dib u dhigo casirkii la tukado ayaduna wax u furan wey marka intaasu cudurdaar bay leedahay laakiin ninkii yidhaahda salaadii aniga wa- ee, igumaba waajibin ama waktigii dadka ay ku waajibi jirtay waa dhaafay oo anigu intaasu cibaadaada aan leeyahay salaadii waktigeed waa dhaaf kaas waa kufrina marba hadduu igu waajib mahan soo istaago waa kufrina marka cudurdaarkeediina waa kaas hadda waxaa la galay mawaaqiidii المكتوبات خمس
وعليك السلام ورحمة باب المواقيت واختياش باب كوديو مواقيتdaas hadda waxa weeye waa zamankii cibaadada lagu gudanahayey almaktuubaatu salaadaha la farad yeelay khamsun shan wey aلظuhru duhurkii wey wa awalu waktihaa waktigeeda marka ugu horeeya idaa zaalat الshamsu qoraxdu hadday wareegto wey wastu samaa ay ka wareegto wareegaasna annaga aragtiyadeedaan fiirinaynaa hadda nafsul amar kama warqabno sida noogu muuqata marka ay ka wareegto cirka bartankiisa markaas waktigeediibaa bilowday wa aakhiruhu dabaadigiisuna masiiru dilli kulli shayin shay kasta markuu noqdo hooskiisu shay kasta hooskiisu markuu noqdo weeye milahu asagoo kale siwaa dilli zawaali dillu zawaalka wixii kasoo haray marka hos- qora ee waktiga duhurku wuxuu ku tegayaa ee, shayga markii hooskiisu uu lamalaabkiis noqdo ee hooskiisu markuu asagoo kale noqdo duhurkii waktigiisibaa tega shay baa la taagahayaa shaygaas hooskiisaa la fiirinaya markuu hooskii asagoo kale la ekaado duhurkii waa teg laakiin waxaan ku jirin dillu zawaal dillu zawaal waxa weeye ee, waa hooska marka qoraxdu cirka bartankiisa ay ka wareegayso jooga hooskaas xisaabta lagu darimo meelaha qaarkood oo dhulka barkiisa ku aadan ee, s- oo hadda ee, soomaalidoo kale meelo qa- laga heli karo oo meeshaan ay tahay maalmaha qaarkood haddii lix saac la gaaro shaygii taagan hoos ma leh hooskii hoostiisu ku baaba waa ka ee, meeshii sanguuni waran laga taagay oo markii maanta maarsa koob iyo labaatan ay tahay hoos ma leh lix saac warankaasi hoos ma leh xagga xag wax uga baxay male hoostiisu ku baaba waa marka eh, meelahaasoo kale markii qoraxdu ay zawaal ay gaarto wax idinlu istiwaahi maba jiraan oo maantii harsimadii bartingeedii markii la gaaro waxa weeye waa hooskii waa baaba wax yar hadduu baxo waxaa soo baxay inuu duhurkii soo galo waa awqaada qaarkeed waktiyaasha qaarkood qoraxdii halkaasay jirtaa hoosku xaggu u baxayaa markii maanta bartamaheeda la joogo hoos dheer baa jiro aan soo bax aan baaba-aynba saas subaxdii siduu u baxay xag buu ka wareegayaa maahane marna ma baaba fusuusha qaarkood oo qoraxdu dhinacaas ay jirto hooskii xaggu u baxayaa hooskaas baxaya markii cirka bartamihiisa qoraxdu ay joogto harsimadii la joogo maantii kale barkeedii la joogo hooskii maba baaba-aya xaggu iska wareegaya intaas aan baaba-ayn waa laga goynaya dillu zawaalka midkuu ku sheegayo intaas waa laga goynaya la xisaabin mahayo intaas magaalooyinka qaarkood mar walba waxay iska leeyihiin dillu zawaal sida qoraxduba korkooda ugu soo aado ayaaba iska yaraanaysa oo eh, ama shimaalkuwa usii fog ama januubkuwa u fog eh, meelaha qaarkood waxaa imaanahaya bar walba qoraxdu ama xaggay ka haysa ama xaggay ka haysa oo ayada ma la- lagaba fursanayo in dilluzawaal marka diluzawaalkaasa maantii eh, har- kala barka markii la joogo hooska soo haray waa waa laga jara hadda oo kale kala barka in la ogaadaa eh, wasaaisha oo hadda taalla ayaa waxay sahlaysaa maanta kala barkeeda in la ogaado waa suuragol qofku inuu tajribeeyo s- maanta uu fiiriyo qoraxdu marka ay soo baxday uu saacadda fiiriyo markii ay dhacdayna fiiriyo maanta saac ee, yoomkii wuxuu noqday ee, koob iyo toban saac ama koob iyo toban saac ee bar buu noqday berita waxaa soo baxaysa shan saac ee bar markii la joogo hadduu koob iyo toban noqday shan saac ee bar markii la joogo waa waktigii ee, maalintii bartamaheedii baa la joogo hooska marka aan joogsanayn waa la arki kara labiyo toban saac buu maanta noqday oo go-an berrito waa la yaqaanaa lix sac markii la joogo eh, waxaa waxaa la joogaa kala barkii baa la jooga hadday wax ku darmaan marka markay ay wax ku darmaan waxaa soo baxaya marka marka waa sahlan tahay haddoo kale in la ogaado eh, maantii kala barkeeda in la ogaada waa ay sahlan tahay marka dilligaa zawaalka hooska dheeraadka lagu darima waa hooska aan marna baaba-ayn oo iska wareegahaya dillu zawaal midkaas walcasru casarkii weeye wa awaluhu awalkiisu horaa aakhiru waqti duhri wey wax yaroo fasli yar baa ku dhex jirahaya oo markii masalkii wax yari ku darmaan casarkii baa soo gelay wa aakhiruhu aakhirkiisuna alquruubu qoraxda dhicideeda wey laakiin idaa saara hadduu ahaado dillu kulli shayin shay kasta hooskiisu milayhi labadiisa laab hadduu noqdo kharaja waqtu likhtiyaari ikhtiyaarka waqtigiisiibaa ayaa baxaya wa baqiyal jawaazu baa haraya marka meeshaas xoogaa awqaaduhu ishaarahayaayo waxay yidhahaan waqtu fadiilu leeyaho waqtu fadiiladaasi waxa weeye waqtigii baa galay waa weyse qaatay salaadii buu hore ka galay salaadaas intuu rabaa ku dhameeyo waxa weeye waqtu fadiila waqtu likhtiyaar waa waqti oo ilaa ilaa laga gaaro hooskii labalaab uu ka gaaro shaygii hooskiisii labalaab uu ka gaaro waqti ay ku fiican tahay salaada in lagu tukadawo labalaabkaas haddii la gaaro ilaa isfiraar qoraxdu ay ka gasho waxa weeye waqtu jawaaz bilaa karaaha waa banaan tahay oo karaaha kuma jiro isfiraar mar haddii la gaaro markaas ilaa qorax dhaca laga gaaro markaasna waxaa ku jira waqti karaaha ku jira haddii mar la gaaro waqtigu uu kasoo cariyoomo afarta ragca inuu gaaro waxaa la gaalay xaaraamnimaa la galay waqtigii hadduu kasoo cariyoomo isagoon qofka wax cudurdaaro haystaa uusan jirin afartii ragca inuu qaado haddii waqtigu kasoo cariyoomo intaas uu ku simo wuxuu galay xaaraamnimu galay marka awqaadaasaa meesha ku jirta waqti waxay sheegaan layidhaha waqti muxuu ahaa alcudri oo waqtiga cudurdaarka dartiisa ama safar safarka uu ku jiroo kale salaadaha qaarkood waxay leeyihiin waqti salaad ka dambayso lagu jamciyay leeyihin isagana waqti oo casirka iyo waxaale ee duhurka iyo waxaale iyo iyo maqribka labadaas saale oo salaad ka dambayso lagu jamciyo marka casirka in layska sugo ilaa qoraxdu ka gaabato waa xunta nabiga sala allahu calayhi wasalama aad waa kagu adkeeyo tilka salaat lmunaafiq tilka salaat lmunaafiq tilka salaat lmunaafiq markaasay saxaabadii wada naxeen ma hum ya rasuul allah qaabuu wakasir markaasuu wuxuu yihi yajlisu yarqubu xataa idaa kaadat shamsu taqrub qaama fanaqara arbacan laa yadkuru llaha fiiha ilaa qaliil marka qoraxda la gaabinahayo oo waxa weeye waa waa dhib kolleyba waqtul adaa waxa la yidhahdaa isaguna waa ku jiraa oo ninkan waa hurday waa soo kacay qoraxdii waxaa ka hartay waa weysaystay qoraxdii waxaa ka hartayba intii hal ragca lagu tukay halkaa ragca hadduu ku haleelo wati salaadii adawada wey aday noqonaysa waa keeni doona midha isagana mar buu ka hadli doona marka awqaad noocaasa ayaa ku jir jirta waa midba midna ha badato midna ha yaraato awqaadaas walmaqribu maqribkii weeye wa awaluhu awalkiisu takaamulu lquruubi qorax dhacu inuu dhammaystirmo wey uma markaa dabadeed yamtadu waa taagmahayaa biqadri wuduu'in weysaqaad qadarkiisa iyo wa satri cawratin cawra astur iyo wa adaanin adaankii iyo wa iqaamatin wa khamsi ragcaatin shan ragco mutawasidaatin dhexdhexaad intaas ayaa waktigii maqribku joogaa buu yidhi qoraxdii baa dhacday waa weysaystay waa cawradii waa asturtay aadaan iyo iqaamuu la yimid shan ragco oo ah saddexdii waajibka ahayd iyo laba sunnaa intaas markay dhammaato maqriba taguy fa in akhara dukuula fiiha gelitaanka salaada hadduu kadib dhago can hada alqadri qadarkaas casaa waa casiyoobay wahiya qadaaun qadow meeshaas wuxuu ku socdaa marka qowlkii jadiidka ahaa oo imaamu shaafici raximahullah laakiin waxaa meeshaan la yidhaha qowlka qadiimkaa ka raajixsano waqtu lmaqrib ilaa maqiib shafaq meeshaa ikhtilaafkuna wuxuu ka imaanahayaa nebiga sala allahu calayh wasalam maalintii ugu horreysay oo maka uu joogo salaada lasoo faray jibriil baa tujiyey maqribka waktigiisa waktiyaasha kale waa kala qaaday laakiin maqribka labadii maalmood isku mar uu tujiyey gadaalna nebiga sala allahu calayh wasalam madiine markii uu joogay nin caraabiyo ha u yimid oo yihi rasuul allow salaada see goormaa la tukanahaya markaasuu laba maalmood la tukay laba maalmood buu nabiga sal la slm yiri ila tuko marka uu yiri waktigu labadaas u dhexeeya maqribka waktigiisii oo kale wuxuu yidhi ilaa maqiib shafaq marka labadaas salaadood oo waktigoodu kala duwanaa oo midna maka ahayd midna madiine ahayd maqribku xoogaa waa kala duwan yahay oo midna waktigiisu waa kala dheeri marka haddii kii hore maka la qaban lahaa waxay noqon lahayd sidaan hadda uu sheegay maqribku wakti yar oo dayiqa ayuu yeelan lahaa wain dakala hadduu galo fiihi fi lmaqrib falo wain dakala fiihi ya fain dakala fiihi fi hada lqadri qadarkaas dhexdiisa hadduu salaad maqribkii ku galo falahu istidaamatuhaa inuu salaada daa'im yeelo waa leeyahay ilaa qaybuubati shafaq alaxmar shafaq laxmar ilaa uu ka ka ka ka qarsoomo salaada waa iskaga jiri kara hadduu salaada dheeraynayo dhibkuma jiru le meeshaas marka waxaa arkaysaa qowlkaas oo ah inuu waktiga maqribku saa u gaaban yaho midka laga raajaxayahay qowlkii jadiidka ana ah oo jadiidka waxaa la yidhaahdaa sida badan baa isagaa la qabsadaa laakiin masaa'il oo wuxuu ka tani ka mid tahay oo qowlka jadiidka laga raajixsan yahay ayay ka mid tahay marka kaas wuxuu shafaqii la sheegay wuxuu ka dhigay salaada waa la iskaga jiri karaa ilaa shafaq uu ka dhaco laakiin iyadoo aan la gelin lama sugi karo walcishaau cishihii weeye wa awaluhu cishaha awalkiisuna qaybuubatu shafaqi shafaqu inuu qarsoomo weeye alaxmaru gaduudan shafaquna waxa weeye qoraxdu markii ay dhacdo rinjiga ka muuqanahaya galbeed rinjigaasa waxaa la yidhaha shafaq marka markii uu kaasi dhammaado cishaa jira wa aakhiruhu aakhirkiisuna alfajru saadiq fajarka oo run sheegahayo weye laba fajar weeyo midna marka horeysa midka soo baxayo laabanayo uu yahay oo layaha fajr alkaadib layihaha midna waa midka saadiq ah carrado dhan u kala faafahayo ka bacdigiis qoraxa soo bixi doonto marka midkaas ilaa laga gaarana subax waa jiraa bu laakiin laakiin idaa mada hadduu tago thuluthu leyli ley hameenka thulutkiis kharaja waqtu likhtiyaari baa baxay wa baqiya ljawaazu baa haray meeshaas waqtiga cishaha ee xoogaa murana ayaa ku jira oo sidaa arkaysa culimmada shaaficiyadu ay ku tageen oo ah ilaa fajr saadiq inuu joogahayo xadiidkii waxay u daliishadeen nin uu nabiga sala allahu alayh wasalam uga cabtay oo hurdadii uga cabto salaadiina ay uga tagtay markaasuu yiri laysa nowmu laysa atafriidu fi nnawmi inama atafriidu calaa man lam yusalli salaata xataa yadkula waqti ukhra ilaa salaad kale waqtigeed soo galo marka hadde cishaa waqtigiisa waxaa salaad soo gasho subaxa ugu horeysa xadiidka marka iyo xadiid caaisho ay leedahay nabiga habeen buu caweysiiyey salaadii xataa dahaba caamatu leyli habeenkaas kaasna waxay kasoo qaadeen habeenkii badankiisiibaa tagay marka inuu gadaal sii jiitaba laakiin waxaa aada waadix usii ah xadiidka saxiixu muslim oo le waqt lcishaa ilaa nisfi lleil waqt lcishaa ilaa nisfi lleil waxa weeye xadiid aada waadix iskaga caw inkastoo ayagu markaas waktigaas ay ka dhigeen waqtulikhtiyaarka ay ka dhigeen xadiidka oo salaada intay soo gashana meelaha qaarkood maku socon karo salaada subaxa waktigeedu wuxuu ku tegaya qoraxdu inay soo baxday ilaa duurka laga gaaro salaada waktigeeda joogin ma jooga meeshaas marka ikhtilaafkaas ku jira iyo naskaas oo u muuqanahaya ilaa nisfuleyl inuu yahay waxaa qofka u fiican inuusan cibaadadiisa muran geline nisfuleyl ka hor cishaha inuu ku tukan uusan ilaa waa beriga la sugan wasubxu subxi weeye wa awaluhu awalkiisu alfajru saadiqu wa aakhiruhu aakhirkiisuna duluucu shamsi qoraxda soo bixideedii wey laakiin idaa asfara hadduu iftiimo kharaja waqtu alikhtiyaari ayaa baxahaya wa baqiya ljawaazu jawaaskiiba harahay wal afdalu sida fadliga badanen an yusalliya inuu tukado weeye awal alwaqti marka waqtu fadiila wuxuu yidhi awal waqti waa inuu la raadsada waqtulikhtiyaarna ilaa isfaar buu ka dhigay isfaarkaa laga soo kacoy ilaa waqti salaada ku filan laga gaarana waqtuljawaaz buu ka dhigay salaada waqtigeedii hadday mar wax ka salaada intii lagu tukan laha hadday wax ka nusqaamahayaanna markaas waxaa la gaaraya waqtu taxriim baa la gela hadduu qofku hurdo oo soo weysaysto hal ragca iyadoo ka hartay kusoo gaarana waqtu itraak weeye adaabay salaadii noqonaysa wlafdalu an yusallia awal alwaqti marka awal lwaqti sideebuu lagu aqoona wuxuu yidhi wayaxsulu wuxuu kusoo xasilayaa bian yashtaqila inuu isku shuqliyo awala dukuulihi soo gelitaankiisa marka ugu horeysa bilasbaabi asbaabtii waa inuu isku tacalujiya salaada inuu ku tukado sababta u noqon lahay ko ka bahaarati wa satri cawratin wa adaanin wa iqaamatin uma yusalli asbaabtay salaada u baahan tahay markuu la yimaado ayuu markaas salaadii tukanaya hadduu awal iska weyse qabayna hadee weyse dambe uma baahane horuu ka bila marka salaadii waxyaalahaas oo kale ka horeeya waktu fadiiladii ka bixin maayaan buu leey laakiin waxaa la rabaa salaadiiba waktigeeda ay gasho hore uu ka go-o wayustathnaa waxaa la istinoodaa aduhur cishaha isaga muran baa ku jira ma awal wakti baa la rabaa mise ilaa thuluthuleyl baa la rabaa xadiidkii guud ahaanteediiyo asalaatu liwaktihaa iyo riwaayooyinka sunanka qaarkood liawali lwakti waxay tusinaysaa in hore loo tuko nabiga sala allahu alay sl qowlku yihi inahu lawaktuhaa intuu thuluthuleyl gaarsiiyey lowlaa ana shuqa calaa ummati kaasna wuxuu tusinaya cishaha in dib loo dhigo inuu ku fiican yahay laakiin sidii nabigu yeeli jiray sala allahu alay wasl haday jamaacadu soo degdegtana hore u tujiyo hadday daahaana dib uu dhigo kolleyba taasina waxbay isku keeni karta wayustathnaa waxaa laga soo reebaa aduhru duhrki fayusanu waxaa la suneeya alibraadu biha in la qaboojiyo fii shidati alxari qorax kulaylki bibeladin xaarin beledkii kulul liman yamdii midka aadahay ilaa jamaacatin baciida jamaaca ka fog walaysa fii ariiqihi dariiqiisana uusan ahayn kinnun wax astura oo yudiluhu hareeya hadduu balbalo iskaga soconaayo ilaa duhrkii ilaa masjidkii uu ka tago fayuakhiru waa dib dhigaya xataa yasiira lilxiiqaani ilaa derbiyaashii uu u sugnaado dilun hooso yudiluhu hoosi marka shuruud badan buu meesha ku daray oo waa adkeeyey qofka ibraadka laga rabo laakiin ayaga oo saxaabadu safara oo dadkii geedahan harsanahayaan markuu dabcay bilaal inuu aadina nabiga sal sl abrid abrid abrid wy meeshaas marka waxaa kasoo bixi karta shuruudan badan oo meesha ku jirta inaysan shardi ahayn musaafir bay ahaayeenoo dadkao dhan safar buu ahaaye caro dheeroo lakala tagtago iyo midna ma jirtay inta meelahana la yskaga dhowaa fain fuqida shardun haddii shardi la waayo min daalika ka mida nudiba tacjiilu in la dedejiyaa la sunneeyo marka haddee horumarinta iyo dibdhigidda qaboojinta iyo dedejinta labadooda kee fadli badan baa hadda laga hadla walow waqaca fi lwakti waktigii hadduu ku dhaco faradki duuna ragcatin ragca wax ka yar walow waqaca fi lwakti hadduu ku dhaco duuna ragcatin ragca wax ka yar haddii uu ku dhaco maa duuna ragcatin walbaaqi salaada inteedii kalena khaarijahu khaarij alwakti uu ku dhaco fa kulluhaa qadaaun qadow waa soo kacay hurdadii buu ka soo kacay ama waa ishalmaamay markii uu weysaysto salaadii uu galay oo salaadii ragcadii ugu horeysay dhexdeeda uu ku jiro weli ragca uusan dhamaystirin qoraxdiiba waa dhacad ama qoraxdii subax bay ahayd waa soo baxay asaga salaadii inuu dhamaystiraa laga raba laakiin salaadaasoo dhan qadaa wey waa ka baxday wakti aw ragcatun ragca ayaa ku dhacday waktigii dhexdiisii iyo fa akharu ka badan wal baaqiinta soo hartayna khaarijahu banaankiisu ku dhacay fa kulluhaa adaaun iyadoo dhan adow man adraka ragcata min alcasri faqad adraka asola laakiin adaba ha ku dhacdee qofka looma ogola inuu iska sugto ilaa intii ragca ka hartay isaga taas waa ka xaaraama ninka hadda laga hadlaya cudurdaar baa qabsaday salaadiiba waxay u suuro gashay waktigaanay u suuro gashay markii uu tukaday hal ragcana qoraxdiiba waa dhacday ama qoraxdii baa soo baxday waa labada aad loo yaqaano waktiga tegidiisa si sahla loo garan karo waktigii qoraxdii waa soo baxday ama qoraxdii waa dhacday marka ayadoo dhan aadaaweye laakin yaxrumu waxaa xaaraama tacamudu takhiiri inuu dibdhig u qasdo canilwakti waktiga uu ka dib dhaco xataa yaqaca bacduhaa qaarkeed ilaa uu ku dhaco khaarij alwakti waktiga banaankiisa isaga inuu u qasdo oo dib u dhigo oo ilaa salaadii qaarkeed uu ka baxo taas waa ka xaaraam marka salaada waktiga in lala helaa waxay u baahan tahay waktigii laftiisii in la aqoonsado wuxuu yidhi waman jahila ninka ka jaahil noqday dukuula alwakti waktiga gelidiisii oo fa akhbarahu siqatun nin lagu kalsan yahay u sheegay can mushaahadatin wax uu u jeedo wajaba qabuuluhu inuu aqbalaa waajib ku ah asaga gurigaanu ku jira inuu ka baxaa suuragalo maaha waxaa laga yaabaa inuu maxbuus yahay inuu mariid yahay waxba haysta nin baa banaanka taagan oo wuxuu leeyahay qoraxdii dhiciddeedii anaa ujeedo maqribkii waa gab mushaahada wuxuu ujeedo u sheega qoraxdii waa dhacday anaa ujeed qoraxdii waa wareegtay cirka dhexdiisa waa ujeeda hooskii baan arka marka asagu waktigii ma yaqaan inuu galay laakiin nin lagu kalsan yahay ujeedo u sheegay wajaba qabuuluhu inuu aqbalaa waajib ku ah maadaama isagu uusan ogaan karin ninkaa ogaantiisuu qaadanahay ninkiina wuxuu hubu u sheegay aw can ijtihaadin ijtihaad buu uga waramay falaa maya ninkaani isagu waktigii inuu aqoonsado oo hubaal uu aqoonsado ma suurtooy hadduu ijtihaado asba ijtihaad waa ku heli kara nin kaloo ijtihaada inuu iska saarsadaa waajib kuma ah waxaa u suura gasha isagu inuu ijtihaado fiiriyo ilaa arintu ijtihaad weeye dadaal weeye inuu fiiriyo oo markaas isaguna uu ijtihaadkiisa ku tukado fal acmaa indhoolihi awil basiiru kii wax arkahayy alcaajizu ka caajizay can ilijtihaadi ijtihaad ka caajizay taqliiduhu inuu saarsaduu leey nin ijtihaadahaya inuu ijtihaad ninkan waktigu waa kala yaqaanaa awal buu ilaalin jiray saacadaanu haystaa shalay markii qoraxdu ay dhacday buu yaqaanay maanta daruurba caradii oo dhan qabsatay ninkan ijtihaad buu heli karaa kan kale wax uu ku ijtihaaday wax calaamaad ama maba haystee qaafil iska wey ama waa indhala iyaho waxyaalo alla arkahaya wax lagu garan lahaayo wax uu wax ku arkaba maba qababa ninkaasi ninkaas oo ijtihaaday oo calaamaadka haysta waa iska raaci kara ilaa isagoo calaamo u raaca ma haystee falacmaa indhoole awil basiiru nin arkahaya wax ujeeda alcaajizu kasi cajizay can ilijtihaadi inuu waktigii ku dadaalo taqliiduhu taqliid lmujtahid nin mujtahid inuu iska saarsado iska le laakiin adiguna haddaa ijtihaadi kartid asaguna ijtihaaday ijtihaadkiisa inaad saarsataa waajib kuguma ah adigu ma ijtihaadi kartid calaamaad ma haysid awal waktiga kama taxadarin isaga waxuu waktiga ku yaqaanuu haystaa wixii saasuu ku dawaalahayaa marka asaga waa saar inaad saarsataa lagaa lal qaadiru calayh midkii ijtihaadka yiwaaday oo kari karaa inuu ijtihaado kaasi nin ijtihaada inuu saarsado ma ah isaguba inuu ijtihaado fiiriyaa laga rabo meeshaas marka waxaa lagu diidan yahay salaada waktigeeda saa iskaga socotay allahu akbar inaa iska tira waktina ma fiirin ma galay mise ma gelinba ma ada fiirin allahu akbar waa iska gashay ma kuu soconayso salaada waxaa la rabaa waktiga waxyaalaha shuruudda laga rabaa ayuu ka mid yahay ma galay mise waa may wayajuuzu waxaa banaan ictimaadu muadinin muadin in la cuskado hiqatin lagu kalsoon yaho caarifin waktigana yaqaan isagana waa nin lagu kalsoon yahay waktigana waa yaqaan ninkaas waa la iska qabsan karaa wadiikin mujarab iyo diiggii oo la jarribay oo waxaa la yaqaanaa marka uu dhawaaqo wax badan baa loo fiirsaday waktiguu la fiirsada kaasna in la qabsado waa banaanta mu-adin haddee waxaa kor saaran salaadii dadkooda iyo soonkooda iyo wax badan baa kor saaran oo wax badan inuu taxadaraa laga rabo marmarka qaarkooda waa arkaysaa aadaan badan baa beledkii dhacaya laakiin haddaa banaankaa istaagtid fajarkii wax iftiina meesha wax daruuro hadda ku aadanna lama arko wax adiga a ku cad oo aa arki kartid marka waxay u baahan tahay markuu adinahayo waktiga inuu galay isagu inuu inuu garto isaga maalin walba waktigiibuu ilaalinhayaa wuxuu yaqaanaa shala galab qoraxdu markii ay dhacday dadkii kale qaafiliin bay iska yihiin markii la yeeray iska soo kacaayeen waa laga yaabaa inuu marka ijtihaadkiisa ku sooro waktigii inuu galay laakiin markii halkaas qoraxda laga fiirinayo fajarkii oo dadkoo dhan inuu wada arko la rabo meesha uu banaan yahay haddii isagiina adimo waxna la arki waayo waa wareer meeshaas marka muaadiniintu inay taxadaraan aada iyo aad bay uga baahan tahay haddii xaqiiqa la waayo loo jeedi waayo oo daruur carada qabsatana waa la ijtihaadahayaayo wasaaishii markaa la heli karo ayaa lagu ijtihaada fain faqada alacmaa hadduu ninkii indhalacaa waayo awil basiiru kii arkahayay mukhbiran nin u sheegoo yidha anaa arkay oo u sheega inay qoraxdii dhacday ama waktigii u sheega ijtihada waa ijtihaadaa biwirdin wa naxwi wirdi iyo wixii lamid wardigaana waxa weeye waktigii saxaabada joogi jirta ama dadku qur-aanka ayu jeclaan jira oo kale qur-aankaasa waktiyaal u ahaa hadduu suurad hebel baqaado meel hebel uu marahayo intaas uu marahayo waktigii waa soo galay waa yaqaanaa waktigu qur-aan buu ugu xisaabsiiye naxwihi ninkaan harqaanlaha oo meeshaan fadhiyo maalin walba waxbuu tolaa intaas oo markuu joog uu tolo duhurkii waktigiisiyaa soo galahay maanta caradii oo dhan daruur bay noqotay wax wuxuu sheega male shaqadiisii buu galay sidiisii caadiga ahayd markuu intii tolay waxaa usoo baxaysa waktigii waa soo galay calaamaha wax ku garta wardi iyo wanaxwi wixii la mida dadka mararka qaarkood waxay samaysan jireen weel oo biyo dhibcinayo biyahaasi markii ay dhammaadaan waxaa la garanaya intaasoo saac in la joogo waa saacadihii iska bidaa'iga ah kuwo ciid daadinahayo oo markii ciiddaasi ay dhammaato midaan hadda oo ku socota ama bateriga ku socota ama ku socota maxaa automatiga ayadana waxa weye wax waktiga koobi karo si fiican waxba hagaajin kara oo ijtihaadka qayb fiican ka qaadan karo taasna macnaheedu ma aha maalin un inta la qabsado hal maalina meeshii la arkay maalin walba inay salaada joogayso maxaa yeele waktigaa isbedbedelayo waxaa rabaa waktiga isbedelkiisa inuu la socdo waa laga raba wain amkanahuma hadduu u suuragalo alyaqiinu yaqiin bisabri sabr ay ugu haba u suuragalo dhe wain amkanahuma haba u suuragalo alyaqiinu yaqiin bisabri sabr ninkaan hadda waa ijtihaadaya saacaddu ku ijtihaada waxaa iska suuragala hadduu muddo sii joogo inuu wax kala garto wax wax lagu garta la-ah oo xaqiiqo la gaaro lagu khasbi maayo xaqiiqadaas inuu gaare hadda calaamaad uu ku ijtihaado wax ku garan karo waktiga inuu gala hadduu calaamaad kaa haysto waa ku tukan kara waa iska sii sugaya balilaa xaqiiqa iyo kala cadaato inuu shardi uma aha taas fa in taxayaraa hadday wareeraan kii indhaha laha asagu meeluu calaamo ka bilaababa ma hayo wax wuxuu sheegana ma hayo midkii indhaha qabayna calaamaadkii waa iskaga darsamay maanta wuxuu ku ijtihaada lama qorax la fiirsho lama arko saacad awal ma uusan haysan wax ma muuqdaan calaamo wax lagu garta waa la garan waaya maanta erkay daruur baa qabsan waa marka dadku dayoobaan oo kala garan waayaan januub shimaal ay kala garan waayaan caradii oo dhanba daruur baa qabsatay calaamaadba lamaba arka isagana wax hore uu wax ku xisaabsan jiro sanco uu sameeyo socod uu sameeyo shaqo uu qabto wax uu akriyo saacad uu haysto wax calaamaah oo awal wax ku calaamaystay hadda ma haysto taxayur wey ninkaas waa wareer sabaraa waa sabrayaan xataa yadunaa ilaa ay hubsadaan ilaa ay maleeyaan ilaa wax calaamaad wax ku garto uu arko wax ku maleeyo waa suga fa in sallaya hadday tukadaan bila ijtihaadin ijtihaad la-aan acaadaa waa soo celinaya wayn asaaba waktigiiba ha waafaqin hadday rabaan maxaa yeele waqtiga waafaqadiisu waa iska sudfay wax si uu ogyahay ma meeshaas marka ijtihaad mar haddii lagu yidhaha meel calaamaad yaallaan wey calaamaa wax ku garanaysa haddaan calaami jirin taxayur wey xataa aduu iska male laakiin haddaan mar calaami jirin meesha aan wax ku gartay qoraxdii waa dhacday waa soo baxday qoraxdii cirka dhexdiisa waa ka wareegtay qoraxdii waa dhacday calaamaad aa wax ku garatay ma jiro haddii wax calaamaa mar la waayo wixii aad samaysa taxayur wey waa nin calaamo la-aan waxbuu iska goostay isagoo caqligiisa meeluu iska wax daliilah uu haystaa ma jiro calaamaadka way adilada la sheegay wain madaa hadduu tago min awali lwaqti waqtiga awalkiisi maa yumkinu wuxuu suuro galo fiihi waqtigaas asalaatu salaad in la tukado oo fajunna uu waasho aw xaadat naagtii ay dhiig ku dhaco wajabalqadaa qadaa waajibaysa salaadii duhurkii bay ahayd intii salaad la tukan karo markii la joogo oo qofkii uusan tukan oo awal waktiga uusan haloolin waa waash salaadaas ayadu waa ku waajibto waktigu tukan karaa soo tegay hadhow taga hadduu soo miirsada intaas waa qabayna laakiin awal waqti haddii waalidiga kusoo gaartay salaadaas ma qabayna naagtii dhiig baa ku dhacay ayadiiyo wakti xoogaa uu soo tegay salaad lagu tukan karo la weysan karo la tukan karo shaqa salaadii lagu qabsan karo waktigaas markuu soo tagaa dhiiggii ku yimi salaad waa waa laga raba salaadaas waa laga raba wain madaa hadduu tago min awali lwaqti waktiga awalkiisi maa yumkinu wuxuu suuro galo fiihi ma maagaas dhexdiisa asalaatu in lagu tukado oo fajunna uu waasho aw xaadat naagtii dhiig ku dhaco wajabal qadaau qadaa ku waajiba qadahu waa ku waajiba meeshaas masalaha dee xoogaa fuqahada ikhtilaaf ku dhex jiraan baa jira oo ah maalan salaadaha laysku jamciyo markii salaadii horena ay tagtay midii dambena dhexdeeda lagu jiro ayaa naagtii dhiiggii ka go-ay waqtul casar buu ka go-ay casarkaas asaga inuu tukataa laga rabo duhurkii ma ku daraysaa mise waa maya waa laba salaadood laisku jamcin jira kolba wax nusuus aho mawduucaas ku saabsan aniga ma arag laakiin fuqahada in badan baa ku tagtay salaada duhurka inuu kusoo daraho qoladii ugu horeysayna cabdiraxmaan ibni cawf iyo cabdullahi ibni cabaas iyo fuqahaa ulmadiina sabca ayuu bayhaqi kasoo wariyay wuxuu yidhaha intoodaas oo dhan waxay ku tageen salaada casarka haddii dhiigu ku go'o casarkiina waa laga rabaa duhurkiina waa laga rabaa labadii salaadood la isku jamcin jira fuqahadii madiino toddobada ah na waa kasoo guuriye inkastoo sanadka ibni cabaas laba laba sanadoo midna uu ku jiro layt ibn abi sulaym midna uu ku jiro laba nin baa ku jirta oo labadooda midba daciif yaha lakin labadooda haddii laisku daro laga yaaba inay ka iskabaan marka meeshaas masale fuqahadu isku khilaafsan tahay weeye shaaficiyadoo kale waxay ku jiraan iyo xanaabiladaba dad kale ha lasoo qadayo ragcada hore ee salaada hore salaadaas horeo lasoo qadaynayana waxay u ictimaadahayaan fuqahada madiinada toddobada ah waagii madiina iyadoo ay joogeen futyada ee jawaabta loo soo doonan jiray iyo cabdiraxmaan ibn cawf iyo ibn cabaas wamataa faatat ilmaktuubatu salaadii faradka ahayd markay tagto bicudrin cudur ay ku tagto nudiba alfawru degdeg baa la suneeyaa fi lqadaai qadadi ninkan waa hurday salaadii waa tagtay salaadii ka dambaysay waktigeedaa lagu jiraa inuu dadejiyaa sunnahu yiri sidii nabigaba sal allahu alay wasalam saxaabadiisi markay habeen ka seexdeen ee salaadii subax ay ka hurdeen meel dheer lama tegin waadigaa laga baxay xaggaa la tegay waa la weysay salaadii baa la galay saasoo kale in la dadejiyo tacjiilan libaraayati dima ninkaan in dimadiisa beri yeelaa laga raba fain faatat bikayri cudrin cudur la-aan bay ku tagtay salaadan cudur la-aan bay uga tagtay wajaba alfawru degdeg baa ku waajiba ninkan dembi baa saaran salaada cudur la-aan bay uga tagtay dembigan toodkaankiisa wuxuu ku xidhaya inuu salaadii la yimaado marka waa inuu degdeg ula yimaado salaada hadday cudur la-aan uga tagto degdeg waa inuu salaada ula yimaado dembiga ha ka baxo ilaa dembigaa korkiisa saaranoo ninkaan salaada uu ka tegay dembibuu ku jira marka si toobadkeenkiisa u sox noqdo wasawmu ka salaati soomkuna waa salaadoo kale haddii cudurdaar qofka uga tegay dibdhig baa u banaan ilaa aakhir alcaam ila alcaam alqaabil inta shacbaanka ramadaankan ka tegay ilaa ramadaanka kale intuu soo gelin inuu dibdhigo waa leeyahy laakiin waxaa u sugnaa inuu dadejiyo haye cudurdaar la-aan buu uga tegay maanta suu joogi biyo iska caday soomkii baa ka jabay cudurdaar la-aan hadduu uga tegay inuu dadejiyaa waajib ku ah si toobadkeenkiisu sax u noqo wayaxrumu taraakiihi inuu dib dhigaa xaaraamka ah liramadaan alqaabil ramadaanka soo socda inuu dib u dhigo ramadaankaana waa uu ka tegey cudurdaar buu ahaa ramadaanka kale ka gadaal inuu dhigo lama rabo ramadaanka kale mar haddii laga gaaran ramadaanku midkaan waktigaan jooga maana mid horoo qadaa iyo soon kale midna ma aqbala khasab waxay noqonaysaa inuu ramadaanka ka dibdhigo mar hadduu ramadaan soo galo marka isagana ka xaaraam weye midkii cudurdaarka ahaa wey midka lagu leeyahy ilaa ramadaanka qaabilka uma dibdhigi karo ama midkii cudurdaar la-aanta ah haddaba inuu qadeeyaa laga rabaa deg deg wayundabu tartiibu lfawaa'id faa-itooyinkii salaadihii ka tegay inuu tartiibiyo ayaa la sunneeyaa tartiibtaasi waxa weeye haddii duhur iyo casirba ka tageen waa inuu duhurka hormariyo casirka dabamariyo siday iskugu xigxiga inuu iskugu xijina sunnuu ka dhigay nabigana sal allahu alayh wasalama salaadihii khandaq waa ka isu soo xixijiyey meeshaa marka ma sunna ma waajibba fuqahadu waa ku kala tageen ayaa waxay leeyiin sunna weeye waxaan iska ilaalinaynaa qolada tiri waajib weeye khilaafkoodaa laga baxa ilaa an yakshaa inuu ka cabsado maana fawaabta alxaadirati midda hadda joogtaa inay tagto fayajibu taqdiimuhaa muxuu yidhi tartiibu lfawaa'id wa taqdiimuhaa inuu hormariyo cala alxaadirati salaadii joogta salaada hadda joogtay iyo salaada kaa tagtay waxaa horreeyey midda kaa tagtay marka midii tagtay inuu hor tukadaa la rabaa buu yidhi oo midda hadda joogtana gadaal ka tukado ay ka dambayso ilaa an yakshaa inuu ka cabsado maana fawaat alxaadirati tii joogtay inay ka tagto haddee midii hore awal bay faatay ah waktigeeda dhamaadaya tagtaya midaana ayadana in waktigeeda la tebiyo lama rabee haddii tan waktigeedu tegahay ayada hala yimaado midda kalena ha daba marto awalba faata waktigeeda ha sooga tuule fayajibu taqdiimu in xaadiradii la hormariya waajib wain sharaca hadduu gudagalo fii faa'itatin salaad tagtay daanan isagoo moodahaya sacata alwaqti waqtigu inuu ku filan yahay oo fadaana ay cadaato dayquhu inuu cariido yahay wajaba qadcaha inuu gooya waajiba wa ficlu xaadirati xaadirada inuusan waqti wuxuu galay uu is leeyahay salaad duhurna hawalay kaa tagtay midna haddaa ku jirta ee salaad casirna hawalay kaa tagtay haddana midba duhurna waa kaa tegey ee salaad casarna hadda waqtigeeda joogtaa haddaa labadoodaba tukatid waqtigu waa kuu qaada markii duhurkii laba ragcoo ku tukaday waxaa soo baxay salaadan hadduu sii wado casirka qoraxdaa ka dhacaysa marka wuxuu leeyahay duhurka awalba waqtigiisii waa tegee casirka si uusan waqtigiisi u tegin waqtigiisii casarkaa ku tuka salaadan ha joojiyo midaan waqtigeeda ha ku tukado midda kalena waqtigeeda awalba waa tegey gadaal ha ka tuka wain sharaca hadduu gala gudagalay fii faa'itatin salaad tagtay daanan isagoo moodahaya sacata alwaqti waqtigu inuu labada salaadood ku filan yahay oo fabaana uu cadaaday dayquhaa dayquhu inuu waqtigu cariiri yahay wajaba qadcahaa tii faa'itada ahayd inuu gooyaa waajiba wa ficlu lxaadirati tii hadda waqtigeeda joogo inuu sameeya waajib waman calayhi faa'itatun ninkii salaad ka tagta korkiisa tahay fawajada helay jamaacata alxaadirati salaadii joogtay jamaacadeeda duhurkii baa ka tegay casirka waa lagu jiro waa lagu jira casirka qaa'imatan iyaduyuu taaganoo salaada casirka loo taaganya mudima waxaa la sunneeyaa buu yihi taqdiimu lfaa'itati faa'itada inuu hormariyo munfaridan isagoo keligiisa oo markaas salaadan jamaacadana gadaal ka soo gaaro uma alxaadirati haddana xaadirada ugu tukan oo waxa uu ku dadaalaya inuu mudimadiisa beriyeelo tartiibtii ilaaliyo intii u suuragala ma amkana intii suurada oo jamaacada uu geli doono iyo ee salaadan tartiibteeda uu salaadan tartiibteeda uu ilaalinahay wuxuu raajixaya salaadan tartiibti jamaacadana haddee salaada jamaacada aragtida laga qabo oo saddex qowl ka kooban oo waxa weeye sunna mu-akada iyo fardu kifaaya iyo fardu cayn fuqahadan shaaficiyada ee qowlka uu raajixa ay ka dhigaan waxa weye waa fardu kifaaya markay fardu kifaaya ka dhigaan meeshaas marka tartiibtii salaadaha isku soo aadinteedii ayay marka raajix ka dhigeen in tartiibtii la raaco haddii la ohan lahaa fardul cayn weye waxaa la ohan lahaa fardu caynkaan looga tegi maayo tartiibtii aan sunna u qaadanay saasay noqon lahay laakiin hadda salaada jamaacadii fardu kifaayo ayuu ka dhigay marka jamac ku filan waa joogay adiga tartiib salaadahan faaitada tartiibteedii in uu sidii usoo wado oo dimadiisa beri wado meeshaasu raajix ka dhigay waman nasiya ninkii halmaamay salaatan hal salaada iyo fa aktara wax ka badan oo min alkhamsi shantii ka mid walam yacrif caynaha caynteedan aana kun lazimahu lkhamsu shantii waa ku laazim maantay hal maalina ayaa salaadeedii o dhan u halmaamay waxaa suuragala nin hurdo weyn inuu ahaayo hurdo iskaga tegey qaarkood inuu ka hurday qaarna halmaamay wax ku mashquulay laba salaadood ama hal salaada ama waxbaa ka tegey salaadahaas ka tegey wuxuu garan waaya ma casir bay ahaayeen ma duhur bay ahaayeen ma cishay ahaayeen waa kala garan waaya waase isku hal maalina salaadeedu ee maalmo kala duwan ma aha hal maalina salaadeedu wey salaadii caynteedii ma yaqaan laazima lkhamsu shantiiba waa ku laazim si uu kusoo saaro kala meeri kara inuu shanteedii gees kasoo bilaabo dhameeyo maaha markuu shanteedii dhameeyey waxaa u waxaa cad inuu salaadii o dhanba kasoo labada salaadii ka tago dhan tukaday waa cad yaa shanteeda hadduu tukay laakiin hadduu afar tukado weli ismahu lazima lkhamsu shantu waa kula wayanwi bikullin salaadii kastaba wuxuu bikulli waaxidatin midii kastaba alfaaitat salaadii ka tagto salaad duhura inay taa duhurkii ka tago umiyeysanayo casirka markuu tukana casirkii ka tago umiyeysana marka markaas waxay noqonaysaa wuxuu helaya baraaatu dimmati biyaqiin si hubaalahu iskaga baryeelo salaadaas waa ka baxay wallahu subxaana wa cala حتى صلاة العين السنية بيدي aadan male
marka hadee mashruuciyadoodana aadaanka iyo iqaamadaba shay iska waadaxa weeye xadiidkii cabdullaahi ibnu zayd iyo axaadiid fara badan baa ku saabsan xataa limunfaridin munfaridka nin keligiisa hadduu salaad tukanahayo inuu aadaana waa laga qaba aadaanka waa laga qaba xadiidkii abi saciid alkubri oo oran jiray ee cabdiraxmaan cabdu- cabdullaahi ibn cabdiraxmaan ibn abi sacsaacmiya wuxuu oran jiray ina araaka tuxibu lqanan walbaadiyat faida kunta fi baadiyatika oo fi qanan قادمت للصلاة فارفع صوتك فإنه لا يسمع نداء صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من من النبي صلى الله عليه وسلم marka xadiidka abu saciid khudri oo kale tusanayeen kaligiisa duurka ma ahayn aadaana uu lagu cod karo qaran huwa jamaacatu taaniya jamaaca labaad oo masjidkiiyaa jamaaca lagu tukaday jamaaca labaad ayaa haddana timid sida masaajidda dhulka ee meesha madruuqa ku taalo oo kale jamaacaadka iska daba dona iska iska daba imaanayaan bixaysu yadharu shicaaru meel oo shicaarku uu muuqdo macnaha inta kaafiraysa waxa weeye waa in shacaabka aadaanku u muuqda magaalo weyn hal meel haddii laga hadlo ku filnaan mayso waxaa un aadaanku inuu shacaabkiisu muuqdo oo meelo kala duduwan ayaa laga adina banaanka lagu soo baxo aadaamkii la maqlo oo shacaabkiisu muuqdo waxa weeye waa calaamadii islaamka nabiga sala allahu caleyhi wasalam magaalo markuu rabo inuu weeraro waa ka sugi jiray ilaa aadaan uu ka maqlaama maqli waayo hadduu maqli waayo markaas weerari jira marka waa inuu shacaabku muuqdo aadaanka ma kaafinayso hal meelaha laga adino intii kale laga maqli maayo ma kaafinayso waladaanu afdalu min alimaama adaanka ka fadli badan imaamnimada adaanka imaamnimada ka fadli badan meeshaas dawaa laga fiirinayaa adaanku inta uu dad soo jiidayo arada uu gaarhayo iyo xadiidkaas kule meel allaale codka صوتك ugu dambeeyo daciifka ah qofkii uu gaaray meeshii uu gaaray waa u markhaati furan iyo xadiidka baa isaguna uu ku saabsanay hal yuadinuuna adwara nnaasi acnaaqa yowma alqiyaama dadka dadka ugu xijada ka howla huwa qiila caks cagsigiisna waa layidhi imaamnimada fadli badan فإن أذن هدو فإن أذن المنفرد منفرد هدو آذانه في مسجد مسجد أبوك آلاه سميت فيه جماعة جماعة المتكذي لم يرفع صوته بدك سكر مقام جماعة ما يشوف التكتين سوى صوت ضحي جواب غلاني التكتين آلان يعتمد بوعد لحظة لكن إنه قرء قال جماعة هديك الواحد معها ماشي تشويش ومن الساعة هذا اللي آلان مرة اللي آلان مرة صدح اللي آلان وحنا ما يسكت أحد آلان ما تشويش كسوس أنا خاص وقابسنا وإلا haddaan jamaaca aysan ku tukan masjidka rafaca kor buu qaado masjidku iska yimid cid ku tukatay lama arko keligiis baa iska yimid keligiis waa aadaanaha kor buu qaadaya markaasu wakada aljamaacatu aaniya jamaacada labaadna sidoo kale wada laa yarfacuuna sawtahum codkooda kor u qaadi maayaan haddii jamaaca hore ku tukatay oo aadaankeedii iyo waxay jamaaco labaad intay yimaadaan kor u qaadi maayaan hoos bay ayadana waxaa la diidayaa tashwiishkaas ay gelinayaan dadka ayaa la diidaa wayusannu lijamaacati nisaa'i waxaa loo sunneeya jamaacada haweenka aliqaamatu aqwid duuna aladaani adaanka soka haweenka kor u dhawaaqaan oo codkooda banaankaa laga maqlo waxaas lagama qabo marka hadday jamaaca haween ku tukanahayaan waa aqimahayo adaanka waa iska dilay adaanka wuxuu ku saabsan yahay in kor loo dhawaaqo codkii banaanka laga maqlo oo marka ولا يؤذن لنا آذان للفائتة صلاة الفجر في الجديد قول فقصد جديد هو قولك إمام الشافعي واحد وحي يسكو خلافان مذهبتي وادي العراق والجوري مركي دمو مصر وحي يسكو خلافان كيو هران وحي ليلة على قديم كان لمنا وجديد وحي يسكو وافقان نحن دوار اسكو من أبتيس لكن ميلا يسكو خلافان قولك جديد فهو مركي دمو مركي مصر ومركي سواجح على مقول meeshaas marka waxaa la yidhaha aadaanku ma salaada xaq ay leedahayba mise waktigu xaq uu leeyahay meeshaas marka sidaa jadiidka garanaysa waxa weeye aadaanku waktigu wuxuu leeyahay weye waktigii lahaana waa tegay hadda wax laga lala imaamna ee salaad faayta haddii la tukanayo waa la iska aqoonaya kartibaa la iska tukanaya ويؤذن لها ولو آذانها في القديم قديم كالأظهر المكشرة بدن maanta qadiimkii jadiidkii labada waaqin qadiimkiinu raajix ka dhigay sababtu waxa weeye xadiid saxiixa oo sidaas oo kale tusinaya jiro habeenkii salaada laga seexday oo nabiga sala allahu alay wasalam saxaabadii sida u guureynayeen aroortii la seexdoonay bilaal oo salaada loo waajiyo bilaal xataa u gamcay nabiga sala allahu alay wasalam markii lasoo toosay wuxuu yidhi waadigaan naga baxsha shaydaan baa soo xaadiray markii banaanka loo baxay waa la aadanay waa la aqoonay waa waqtigeena waak marka maadaama xadiidkaas oo kale uu meesha ku sugan yahay, wuxuu leeyahay qadiimka raajixa maanta maanta qadiimkii waa raajixa oo isagu daliil qawi ayuu haystaa fain faatathu hadday ka tagto salawaatu salaado badan lam yu'dan lahaa lam yu'adan lahaa loo aadaani maayo lam yu'adan loo aadaani maayo limaa bacda alula midda ugu horreysa wixii ka dambeeya oo kuwaas marka waxaa lagaa lagu dhagaxyaa sidii salaadii musdelifo lagu tukanayo oo kale oo salaadii ugu horreysana loo aadaanay kuwii dhambana loo arko saas oo kalea laga dhigaa hadduu salaado badan oo ka tegay hal meela ku tukanayo midda ugu horreysa loo aadaanayo kuwa dambana waa la iska aqima وفي الأولى وفي الأولى الخلاف من دفرنا خلاف كذا كجرا خلاف هو قديم كي جديد كان نعم صوم مرنو حديث صلاة فائتتها أيتت من لو أذانها مثل لو أذان ما خادح وحلا لدي ولا أذان خلاف كاسا من دفر كجرا هو دمر لو أذان ما من دفرنا خلاف كذا كجرا صلاة بقف كتت من لو أذانها مثل ما خلاف كاسا كجرا خلاف كان أبو صوم مرنو هذه حين تهي إلا أذان ويقيم واقما لكل واحدة من كسب واقما صلاة كسب فعمل ذلك إلى إلى سنة صلاة دي النبي صلى الله عليه وسلم كنت كان مزدلفة وعصر المغرب شو يسكت درهم سيدي يقول يا لوك وألفاظ الأذان أذان كألفاظ دسمي والإقامة معروفة من القانون إلا وقت برد اللي قدمها يوم معروف بس كما قلت مركبة كسر قبصة ويجب ترتيبهما إلا ترتيبية واجبس وإنه قف حي على صلاة حي عليه فلاح كسر بالله الله أكبر سيرة ماشي كسر بالله إنه كسر بالله الله أكبر كسر بالله لا إله إلا الله كنا ما يستر سيد سكوح الجيل إلا سكوح الجيل محايا لي إبادة سيدة أسلو جيلين فإن سكت هدو آمسه أنتو آذان كدحي سكو جيلين أو تكلم هو أو في أثنائه أثناء الأذان أذان كدحي دويلا آمس ده ama hadal dheer badal adaan adaankiisu wadro tartiibtiisii waa kala dhuntay wax badan haddii la aamusnaa oo hadhowtay haddana kelimad uu yiraahdo dadku waxay u qaadanaya nin iska dheela ee aadaan loo qaadan maayo maxaa yeelay tartiibtiisii baa kala dhuntay aamus dheer baa dhex galay hadal kalaa dhex galay marka adaankiisii wadro fayastanifuhu waa soo bilaaba waa soo cusboonaysa wain qasura hadduu aamusku gaabin wax yar buu aamuso intuu neefta ceshanahayo iyo waxyaalo yar buu aamusay falaa soo bilaabi maayo ama buri maayo aadaankiisu waa sirtu maxaa yeelay aadaanku inuu kii la socdo qof walba waa dareenhayaayo meeshaas kuma jirto wax qofka ishkaalka gelahaya ma jirto aadaanka tartiibtiisu waa joogta وأقل ما يجب أنت واجب سكنويا أن يسمع نفسه نفسه سيرو مقشيوي إن أد... أدنى هدو أذاني وأقام هو أقامي لنفسه نفسه أذان تهدو من منفرد وكل يسؤول هاي اركع وقول لها يا شرد ما أنا قلنا صغر مقلوق يا شرد صغر مقلوق سيدارين تأجر باقا مقلوق سيدارين تأجر باقا مقلوق لكنه صغر مقلوق انت سأشرد نفسه أذانه فإن أذن هدو أذن وأقام عقيمه لجماعة جماعة وجب وحا واجبها إسماع واحد منهم مقشي جميعهما دمنت هدو أذان أذان كيس عد كيسو هدي أي نقطه سوى واقع لكن ذاتك وكل فرمين هل قف كل نساء مقلع كفاية dadkuna inay maqlaan baa laga haba meeshaas marka codka dheerarkiisu meel buu ku joogaa beedkuna waa in laga maqlaa intaas waa inay maqashaa meeshaasuu ka bixina waa suuragal masjidka laga aadaanayo samaacadahan waxyaalahan haysan oo nin dadku ka kala durugdurugsan yihiin carrada ay kala jiraan oo ninkii markuu ka aadaanaba cid yar ay maqasho wax suuragal laakiin haddaan qof maqlayba la arag aadaankiisi aadaan oo dad gaarayo noqon walaa yasixu ladaanu adaanku ma asaxo qabla alwaqti waqtiga ka hor وقت الهرتيس أذاك أنسحن معي إلا الصبح الصبح معا فإنه يجوز وحبنا أن يؤذن لها إن لو أدينه بعد نصف الليل نصف الليل كبعد صلاة خير حبها صلاة والمكي أذان كلا مقول صلاة وقت يواجه تاسو المقام marka lama in la yiraahdo aadaanka xoogaa salaada waa laga horumarinayo waqtigeedu xoogaa fadkaa ku dhex jira toonto markii hadhow tii la caqimayo salaada waqtigeedu lagu aadana saxma waxaa laga aadaanka hore dad baan masjidka imaan dooninoo haweenka guryaha jooga aadaankaas ay maqlaan bay ku tukan doonaan marka waxaa rabaa in waqtigii jiro إلا الصبح الصبح ما هان الصبح بلا آذان بولا لبدا آذان مكة مدك هوري هبيني من نقول إيه إن بلالا يؤذن بالليل حديث كاسو في رنا يقول لي هبيني مكة نسخة دمبا بلا ضعفه ولا أذن الكرابي كل بعد بلال آذان في سلسلة كم وقتي عبد الله بن المكتوم وقال إن واحد من إلا أن ينزل هذا ويقع هذا inuu soo dego midna qoro marka aad uguma fogaan jirin oo aadaanka dambe aad fara badan uguma fogaan jirin qofkii caawa aan kicin waxaa rabaa inuu watar iyo wax noocaas oo kale ku kaco qofkii caawa inuu soo jeedin xoogaa yar inuu nasto aadaanka hore saas ku saabsan marka in hore loo sii fogeeyaa arrinta noocaas xoogaa inay carqalaysaa suurta ويندب الطهارة الطهارة الرسول يعني الطهارة مركو أذانك الله إمامهم وحديث عند مهاجر المقوم في الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم اني كرهت ان اذكر الله الا على ظهر حديث كاس وكلا تشنا الله القصه هي مكان الظاهر والقيام اني استاذان وسنه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم مركي اذان كان عبد الله بن زيد وشاغل هويل سي هويل نبي لو حيل ولا سحي يا بلا قم في النادي قعد نادي اسكفر نادي مقام kaco marka kaya wastiqbaalu qiblati qibladii ujeesigeedii iyo wal iltifaaqi inuu dhinacyada dhugto fil xaycalatayni labada xaycalo inuu dhugto xaycaladuna haddii waxa weeye xay cala salaahi xay cala falaaxdi waa lasoo gaashay markaas xaycala la yidhaha marka labadoodaas markuu ku jiro inuu dhinacyada dhugto yamiin fil uulaa yamiina midda hore midig inuu dhugto xay cala salaah markuu yidhaahdo hore inuu midigta dhugto wa fi thaaniyati shimaala bidix inuu dhugto oo fayalwi waa laabaa عنقه لقنتيسو لابعية ولا يحول وليجن معيه صدره حركتيسي وقدميه لبديسا عقوق وليجن معيه سوى دانيس وليجن معيه ملحا يلابع كاسنا وحا لغا قاطع حديثكي وآذانكي بلال عن بحيفة ورنجري مكي من الدوبي بلال بان فيرين هيا سوى حد ملحي سابرين عجيبين هيا هيا هيا هيا فيرين مكة ملحا